mashruuca cusub oo ah noocii ugu horreeyey ee suuq kalluun ee laga fura magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil waxaa ka qayb galay munaasabadaasi mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda somalilan maamulka degmada iyo ka gobolka saaxil duqa magaalada berbere cabdishakuur maxamuud ciddin ayaa farta ku fiiqay mashaariic badan oo gaar u ah haweenka in lagu horumariyo nolosha qoysaska magaalada berbera suuqan kalluunka ee hadda laga furayna uu iyaga gaar u yahay
inaynu dhammaantood moodi doono in shacabka halkaa yaallaa uu noo xasilo oo waxaa lagu farxayaa waa isagoo shaqeeya oo sariibaduhu waa saboolkuris baa la hadaa uu halka ka soo baxo ilmaha yara aqoonta leh ilmaha higsiga leh ilmaha ay waxu muuqanayaan laakiin wareejinaysa nibadda fadhiyo haweenka berberaha ee degmada ku nool ama magaalada ku nool koob waxay u helaan nasiib inay magaaladeennu yeelato iskuulu gaara hablaha magaaladeenka kale ma laha iskuulu gaara hablaha iskuul gaara bay leeyihiin waxay kalea leeyihiin guriga dhaqaalaha hoyga ama niwaan istilaafkanu naqaanaa oo haweenkale lagu dhaho sida cuntada loo kariyo sida dawaarka loo samo loogu talo iyo sida maxaa ku yahdaa farshaxan kale iyo qurxinta decoratiinkaasoo kale gudoomiyaha baanka dhexe ee somalilan cali cabdilaahi daahir ayaa isdultaagay sida ay lagama maarmaan u tahay in hooyooyinka laga taageero kobcinta dhaqaalaha
farxad bay noo tahay in haweenkeenna qaaliga ah runtii ganacsigooda kor loo soo qaado ama wixii ay ganacsigooda kor ugu soo qaadi lahaayeen ee fasilitiga loo fidiyo oo runtii sariibaddan aadka iyo aadka u qiimaha badan ay ka mid tahay haweenka wayna ognahay waa lafdabarka dhaqaalaheenna weeye somalilan dhaqaalaheedu wuxuu ku tiirsan yahay haweenweynaha somalilan hooyooyinka haddii ayna bacanka u fadhiisteen oo ayna sariibadaha noocan oo kalea u fadhiisteen dhaqaalaheedna halkaasoo ma gaareen dalkeeduna halkaasoo wasiirka maaliyadda somalilan dogtor sacad cali shire ayaa sheegay in kalluunka magaalada berbera iyo muhiimadda suuqaniba ay furaha mustaqbal u noqon karayaan in kalluunka berbere laga soo saaraa uu ku sii fido ama loo sii gudbiyo magaalooyinka waaweyne kale ee somalilan iyo dalalka kale ee gobolka ku yaala waxaan xusayaa hay-adda tre hay-adda trademark mashruucayoo kaliya inama maalgelin ilaa toban mashruuc intaan xasuusto ayay maalgeliyeen waxaana ku baxay mashaariicda ugu yaraan shan iyo soddon milyan baa ku baxay mashaariicda inta si toosa amba si dadban u taabanaysa berbere waxaa ka mid ah mashruuca suuqan waxaa ka mid a taageeraday siiyeen ilaalinta tayada cuntada amba quality control agency marka la yidhaahdo waxay aad iyo aad inooga caawiyeen sidii wixii etoobiya in wada gaarlahayn heshiis la xidhiidha ganacsiga iyo isu socodka inta waxay gacanta ku hayaan qiimayn nidaamka customka marka mashaariic fara badan ayay naga caawiyaan waxaan jeclaa inaan inaan xuso shacabkana u garaacno suuqaynu u samaysanay suuqan kalluumaysigu ma aha berbere oo keliya berbere way ku yar tahay waxaan rajaynayaa suuqan inaan ka waraabinno magaalada burco magaalada hargeysa iyo etoobiyada intaba inuu noqdo suuqa kalluunka looga soo doonto waxaynu ku gaarsiin karraa kalluunkeenna suuqyada berbere iyo hargeysa iyo etoobiya markoo la xidhiidhna amba xiriir la yeelanna suuqyada kalluunka iminka jira amba suuqyo cusub loo dhiso kan oo kale ah oo ay isku xidhmaan haddii kale waxaa lagu gaari karaaba sida caalamka iminka dee wax u kala iibsado oo online electronically amba telefon baa lagu soo dalban karaaba marka xagga online-ka ugu fudud amba telefonka lagu soo iibsado lagu dalbado badaacadda waan jecela runtii inuu noqdo waxyaabaa ugu horeeya ee laga hawlgalo siduu u howlgalo wuxuu u baahan yahay hab ay u wada xidhiidaan qofka kalluunka iibsanaya iyo kalluunka iibiyaha suuqa cusub ee laga furay magaalada berbere ee kalluunka u gaarka ah ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee laga furo ama laga hirgeliyo magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna guud ahaan gobollada kala duwan ee somalilan uu kordhay fahamka iyo isticmaalka kalluunku khadar maxamed cakulle v o a hargeysa